faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryam mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed boolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim radio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan calays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado baledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere gobolka gado
yuusuf abubakr naam radio cadaado jawaar
halkan redio cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka duhur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooroon booliiska soomaaliya oo sheegan dalka amnigiisa ee dalasheeye weerar ay ku soo qaadeen maamulka puntland oo magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland ku toogtay laba kuma saddex nin ee ku eedeysnaa dilkii kursiga caaisha aliyaas adan lagu geystay magaalada gaalkacyo ee dhanka maamulka puntland booliiska dowladda kenya oo ka soo saaray weerar xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen gudaha waddankaasi kenya weerar kala duwan oo ka soo baxay weerar lagu qaaday xire ay ciidamada amisom ku leeyihiin deegaanka halgan ee gobolka hiiraan hogaamiyaha xisbiga wajiir cabdiraxmaan cabdifuur warsame oo sheegay xilligan dowladda federaalka soomaaliya ku bilow dabagal xoogan maxkamadda sare ee maamulka somalilan oo lagu eedeeyey inay qaban weydiiday dacwad ka dhanaa gulaha guurta ee somalilan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka waddanka kenya oo dowladda waddankaasi ka dalbaday in wasiirkii wasaaradda amniga jubbaland loo gacangeliyo dowladda federaalka soomaaliya shirkad cusub oo lagu magacaaba tren trade oo maanta xafiisyo cusub ka furtay magaalada kismaayo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu dookaroon warka duur ee redio cadaado goorow diyaagarow warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayeysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan saaxiibada nagaysanayo waa duhur talaadada taarikhdan ku aastaysan tahay koob iyo tobanka bisha labaad ee februari sannada labaatan labaatan war-soosaaraha duhurkan waa haashin cumar xasan iyo saaxiibkay mahad nuur axmed waxaana halkaan warkan kala socodsiiya doona anigu xasan axmed maxamed emeka haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan taliyaha ciidanka biladka soomaaliyeed jenaraal maxamed cabdi xasan xijaar oo goor warbaahinta kula hadlay magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa sheegay in dalasheeye ee dalkii amnigiisa xilligan weerar xoogan ay kusoo qaadeen taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal maxamed cabdi xasan xijaar oo warbaahinta kula hadlay magaalada caasimada ah ee muqdisho wuxuu ka hadlay xaaladda ammaan ee magaalada caasimada ah ee muqdisho iyo guud ahaan dalka cabdi xasan xijaar waxauu sidoo kale uu sheegay in xilligan ammaanka waddanka meel xun uu marayo islamarkaasna hay-adaha amniga gacantooda ka soo baxaya amniga magaalada caasimada ah ee muqdisho taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed maxamed cabdi xasan xijaar waxauu sidoo kale uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya hay-adaha amniga looga baahan yahay in wax ka qabtaan ciidanka booliiska ugu horreeya dhibaatooyinkan ay wajahaya dalka oo amni darrada ugu daran tahay islamarkaasna uu sheegay in kaamarooyinkii ilaalinayay qaybo ka mid a amniga magaalada caasimadda ah ee muqdisho ay dagaalamayaasha al-shabaab ay buriyeen islamarkaasna halis badan ay ku tahay amniga dalka in maalin caad la buriyo kaamarooyin ku xiran bar kontarool ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay ku leeyihiin isgoyska sayidka ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho taasina dhibaato xoogle ay kasoo wajihi doonto
dalkeenna amnigiisa waxaad u malaysaa in lagu soo duulay ama xuduudda ha laga soo galaba dawrada ha lagu yimaadee dalkeenna amnigiisa waa lagu soo duulay amnigiisa dalkeennu meel xun buu marayaa inaanu marka labadaa hay-adood wada shaqeeyaan muhim waayo waxaa la diidan yahay oo hadda la diidan yahay dadka amnigiisa in la ilaaliyo muxuu ahaa kaamirooyinkii lagu xiray waddooyinka in la qarxiyaa la gaaro dalka hore markiisaa la diidan yahay waddaa la dhisayaa oo hadda waddooyinkaan dhisanayna injineeradaanu keenay baa la qarxinayaa waxna loo dhigayaa iyagiina la dilayaa waxaa la diidan yahay ummadda tan soomaaliyeed inay xasisho oo amni ku noolaataa la diidan yahay oo lugaheeda ku istaagto marka amnigaa waxaa naga saaran xil weyn baa naga saaran hay-adda socdaalka dalka dadka soo gelaya inay kontaroosho boliiskuna amniga gudaha iyo iyagu gacan siinayo ay wada shaqeeyaan aada iyo aad bay muhim tahay dalka kan annaka iska leh amnigiisana annakuna saaran yahay waxaanu gaarnay hadda qorshaynay hogaamada taliyuhu iska magacaabi jiray hogaan hebel taliyaa loo magacaabay imtixaanaa loo gelaya annaka imtixaanaan dejinay nin allaale ninkii doono boliiso wax isku ogow imtixaankaad gelaysaa imtixaankaas ninkii gala oo weliba annaka aanaan qaadane hay-ado badana qaada hay-ado badana qaadayaan ilaa shan hay-adood oo kale ayaa imtixaanka dejinaya oo qaadaya annagu magacyadaanu geynaynaa waxay ka mid tahay reformka si qofka meesha loo dhiibaya uu yahay qof ka bixi kara xagga ammaanada iyo xagga aqoonta labadaba reformkaay ka mid tahay marka waxa waxaa loo sameynayaa ama qorshaha hadda idinkaad taliyaha hogaanka hay-adda muxuu ahaa socdaalka iyo jilsaduhu diyaarinay qorshaha u diyaarinayo waa qorsho xisaabtan waay qorsho dadaan qorsho lahaynoo iska socda waktigeedii waa la dhaafay hadda waxaa lanu joognaa wakti la xisaabtamo wakti hanti ahaan shaqo ahaan reformka waxaa ka mid ah naka saldhig walba qofka ku qoran waktiguu yimi iyo waktiguu ka baxay in loo shaqeeyo dowladda boliisku ka shaqeeyo waktiyadii loogu talagalay intii loogu talagalay inuu shaqeeyo oo la ogaado nin walba meeshii uu joogay waktigii loogu talagalay inuu shaqeeyo reformkaas waa reform dhib badan wax kasta oo aada isbedel ku samaysana waxaad kala kulmaysaa dhibaato muxuu ahaa dad bay danihiisa ka hor imaanaysaa dad bay danihiisa ka hor imaanaysaa dadkaasaa qaylinaya dadkaasaa muxuu ahaa waxay barteen oo weligood wadeen bay rabaan inay weli kusii socdaan marka waxaa la rabaa mas-uuliyiintu adkaysi inay ulahaadaan waxaa ka imaanaya reactionkaas oo aan rabin horumarkaa in la gaaro aan rabin waddo in la sameeyo aan rabin in in la toosiyo maamulka iyo maareynta shaqada dadka harsanaya in mas-uuliyiintu u adkaysato isagana reformkaasaanu wadnay magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa maalmahan ku soo badanaya dilil iyo qaraxyada ay geysanayaan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana ku dhinta dad iskugu jira shacab iyo ciidan intaba maamulka puntland ayaa maanta magaalada boosaaso iyo xarunta ganacsiga puntland waxa ay ku toogteen labo ka mida saddex nin ee ku eedeysnaa dilkii kufsigai caashe elias aan lagu geystay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug maamulka puntland ayaa saaka fagaare ku yaala magaalada boosaaso iyo xarunta ganacsiga puntland oo xukun dulla tawashaha ay ku fuliyeen laba ka mida saddexda rag ee loo xukumay kufsigii dilkii caashe elias aan lagu geystay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee maamulka puntland saddexda ragga ah ee falkaasi loo haystay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray cabdifatax cabdiraxmaan warsame cabdisalaam cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed dige hayeeshee dilka togashaha lagu fuliyey cabdifatax cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed dige halka muddo toban cishaha dib loo dhigay in la toogto cabdisalaam cabdiraxmaan warsame sabaa xukunsanaha saddexaad looga reebay saaka in la toogto ayaa waxaa lagu sheegay inuu codsada aabbaha dhale caaisho eliyaas aadan in dib loo dhigo dilka cabdisalaam cabdiraxmaan warsame ragga saddexda ah ee loo haysta kursigai dilkii caaisho eliyaas aadan ayaa labayo tobankii bishii mey ee sanadkii tegay labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaa maxkamadda gobolka nugaal ee puntland ay ku riday xukun dil toogasho ah iyadoo maxkamadda raacfaanka ay ku raacday xukunkaasi kadib markii raacfaan ay ka qaateen aaba ilyaas aadan oo aabbaha dhali caashe ilyaas aadan oo ahaad gabadh saddex toban sana jir ahayd oo bishii february ee sanadkii tegay labada kun iyo sagaal tobankii kufsiyo dil lagu geystay magaalada gaalkacyo ee dhanka maamulka puntland oo maanta la toogtay laba kamid ragga dilkaasi ka dambeeyey ayaa waxaa maanta warbaahinta kula hadlay magaalada boosaaso xarunta ganacsiga puntland wuxuuna ka hadlay siduu arko dilkan maanta lagu faliya laba ka mid a raggii dilka loo haystay waa raggii loo haystay dilkii kufsigii caasho ilyaasan loo geystay magaalada gaalkacyo ee dhanka maamulka puntland ilyaas aadan oo warbaahinta kula hadlay magaalada boosaaso xarunta ganacsiga puntland waxa uu sheegay in aad ugu faraxsan yahay sida u dhacay falkan qisaasta ah ee lagu feliyey raggaas islamarkaasna isagoo goobjo uu ka ahaa goobta towshaas ee ka dhacday febraayo waxaa la qisaasay laba nin oo dembiilayaashii ahaa oo cabdifataax cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed dige baa la qisaasay maanta aad iyo aad baanan annagaana qisaastay waana ku farxsanaa ninkii saddexaad waxaa dib u dhigay toban ciishaa dib loo dhigay waana dembiilu ahaa codsi baa jiray xagga maaragtay dadka ah iyo annaka waana tobanka waana la hubinayaa tobanka cisho in dib loo dhigo go-aankaas maadaama saxiix madaxweynaha uu dhacay yow ka yimi ma adigaa go-aanka codsiga dhiibay mise cid kale ayaa gudbisay madaxweynaha gudbisay codsiga waxaa wada dhiibay anigii iyo dad oo iyaga ka tirsan baa wada dhiibnay in la hubiyo ninkaas waa anaga xaggeeyana dembiilu ahaa toban cishaana la baaraya nimankii caasho dilay waa wada yaqaanay daris baanu ahayn waanu wada hadalnay xataa waa iscabsinay cabsi bay iga dalbadeen iyagoo tiirka gaariga saaran gaalshiraha aakhiraban baa warjiraa baan ku yidhi tiirkaana la geeyey waana la dilay labadiiba goobjoog baan ahaa hataa markay dhinteen dhuunta iyo gacanta waa ka taabtay ninka haray cabdaymo iyo hawl waxaa jidhay in ay isaga walaalkiisa layidhi d n a iskaga mid yihiin marka haddii ay dhacdo in ninkaasi uusan la yidhaahdo dib loo noqdo oo la yidhaahdo laba walaalaabo d n a oo isku mid bay noqon karaan ma ku qanci doontaa maxkamaduna ay dib ugu laabato go-aankaas
d n egu aabbiyo hooyaa wada dhalay laakiin maxaa ku jira falkii gabadhaa ku dhex jira ninkaas oo kufsigaa ku dhex jira laftigiisa macaankiisii baa ku jira shahwadiisii baa ku jirta dhiiggiisii baa ku jira hadduu la falgalay waa la heli doonaa qisaasta annagaa fushanay dowladdu waxay tiri fushadaa la yidhi shareecada islaam weeyaane dareenkaygu aad iyo aad buu fiican yahay soomaali weynna waa u mahadinhayaa dadkii dembigaas galay caashe ilyaas aadan ka galay baaris baa lagu jiraa kaas baaristaasu haddii d n a la qaado kale waa arkaynaa haddii wadahadal u yimaadana waa arkaynaa laakiin toban cishaa loo dib waana xiran yahay kiiskan waxaa laga baranayaa cashar xoog leh gabdhaha soomaaliyeedna waa badbaadahayaan uuna dhacay kiiskan waana la badbaadahaya ummadda soomaaliyeedna waa u sheegaya gidigooda si kastaba ahaatay afar labaatankii bishii february sanadkii tegay labada kun iyo sagaal tobankii caashe alyaas aadan oo dadeeda lagu sheegay saddex toban sano jir ayaa waxaa lagu waayay xaafadda siinaaya ee waqooyiga magaalada gaalkacyo kadib markii adeeg loo diray hayasha maalintii xigtay ee shan labaatanka bisha february sanadkii tegay labada kun iyo sagaal tobanka subax aroortii ayaa waxaa agaarka gurigooda laga helay meydkeeda oo kufsiiyo jirdilba aanu loo geystay waxaan dhacdadaasi ay noqotay mid bulshada soomaaliyeed badankooda ay aada uga falceliyeen booliska dowladda kenya ayaa war ka soo saaray weerar xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen xarumo ciidamada kenya ay ku leeyihin gudaha waddankaasi kenya sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdicasiis ciid bareed dowladda kenya ayaa war ka soo saartay weerar ay sheegtay in xubno ka tirsan al-shabaab ay ka furiyeen qeybo ka mid a magaala xabeedka laamu ee waddanka kenya afayeen u hadlay booliska kenya ayaa sheegay in xubno ay uga shakisan yihiin inay yihiin al-shabaab ay gubeen laba gawaari oo ka qayb qaadanayay dhismaha waddo laga dhiseeyey qeybo ka mid a magaalada laamu ee waddanka kenya waxaana weerarku ka dhacay sida ay sheegeen magaalada loo yaqaano milahoy taa oo ka tirsan laamu xubnahan ay sheegtay kenya inay ka tirsan yihiin al-shabaab ayaa la sheegay inay gubeen gawaaridan oo ay lahaayeen kaambani dhiseeyey waddada waxaana gebi ahaanba gubtay laba gawaari oo al-shabaab ay gubeen sida kenya ay sheegeen iraagu mashaariya oo ah sarkaal ka tirsan booliska kenya oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyey in weerarkaasi uu ka dhacay halka loo yaqaano milhoy hase ahaatee ma uusan bixin faahfaahin dheeraada walow booliska kenya ay sheegeen in marka laga soo tago gawaarida la gubay weerarkaasi wax kale oo khasaare ah ama dhimasho iyo dhaawac uusan geysan al-shabaab ayaa kordhiyey muddooyinkii lasoo dhaafay weerarada ay ka fulinayaan gudaha waddanka kenya iyo sidoo kale xadka ay wadaagaan wadamada soomaaliya iyo kenya iyadoo sidii loo gudagalay sanada cusub ee laba kun iyo labaatan al-shabaab ay sare u qaadeen weerarada ay la beegsanayaan ciidamada kenya iyo sidoo kale kuwa maraykanka ee iyagu xarumaha ku leh xadka wadamada soomaaliya iyo kenya waxayna horey al-shabaab u weerareen saldhigga mandaby loo yaqaano oo ciidamo ka tirsan maraykanka iyo kuwa kenya isticmaalaan halkaa oo maraykanku uu kasoo gaaray khasaare fara badan weerarka al-shabaab ay ka fuliyeen iraagu mashaariya sargaalkan u hadlay booliska wadanka kenya magaalada laamu waxa uu sheegay in xubnaha gubay gawaarida ay damacsanaayeen inay weeraraan saldhig ciidamada booliska kenya ay ku lahaayeen meel u dhow halka laga dhiseeyay wadada hase haatee waxa uu sheegay in ciidamadu markii ay yimaadeen goobta ay u baxsadeen dhinaca iyo keymaha
mahadsaned saaxiib warar kala duwan ayaa kasoo baxaya war lagu qaaday xire ee ciidamada amisom gaar ahaan kuwa etoobiya ay ku leeyihiin deegaanka halgal ee gobolka hiiraan ka tirsan sida warkan uu ku faahfaahinaya cabdiqaadir cabdiraxiim aadan warar kala duwan ayaa laga helayaa weerar dagaalyahana ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada amisom ay ku leeyihiin deegaanka halgan oo ka tirsan gobolka hiiraan sida ay wararka nagu soo gaarayaan qaybo ka mid a gobolka hiiraan maalmahan waxaa ka socday howlgallo ay wadeen ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa midooda afrika ee amisom waxaana howlgalladan intooda badan ay ka socdeen wadada dheer ee xidhiidhisa magaalada beledweyne ilaa iyo deegaanka halgan oo ka wada tirsan gobolka hiiraan al-shabaab war ka soo baxay waxay ku sheegeen in xalay saqdhexa ay weerar culus ku ekeeyeen saldhigga ciidamada etoobiya ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom ay ku leeyihiin deegaanka halgan islamarkaana khasaaro ballaaran ay gaarsiiyeen ku dhowaad toddoba madfac ayay sheegeen in al-shabaab ay ku garaaceen saldhigga iyo deegaanada la dariiska ah islamarkaana maanta qalqal xooggan uu ka jiro sida wararku ay tilmaamayaan deegaanka halgan iyo deegaanada hoos yimaada khasaaraha ma aysan sheegin balse waxay sheegeen in deegaanka hadda ay kaabiga ku hayaan islamarkaana saacadaha soo aadan ay ka saari doonaan ciidamada etoobiya ee qaybta ka ah hamisom
hogaamiyaha xisbiga wajiir cabdiraxmaan cabdishukuur warsame ayaa sheegay xilligan dowladda federaalka soomaaliya inuu ku bilowdo dabagal xoogan siyaasi cabdiraxmaan cabdishukuur warsame oo hogaamiyaha xisbiga wajiir ayaa madaxda dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey in iskaga hayaan dabagal la xiriira dhaqdhaqaaqiisa isaga ugaarka waraysi uu siiyey warbaahinta alkaleej ee laga leeyahay waddanka maarka carabta ayuu ku sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ku hayaan ilaalo dabagal dhaqdhaqaaqiisa ah gudaha iyo dibadda waddankaasi wada hadalka u dhigay waxaa jira walaac badan oon ka qaba kadib weerarkii bishii disembar lagu qaaday xarunta aan ku leeyahay magaalada caasimada ah muqdishona laguna dila shan ka mid ah ilaaladeyda sidoo kale aniga aan diriqi kaga badbaaday waxaa kaloo jiraan dowladda ay iskaga hortaagtay kulan aan la yeela laha arday soomaaliyeed oo wadanka maleesiya ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishukuur warsame maxkamadda sare maamulka somalilan ayaa lagu eedeeyay in qabadii dacwad ka dhana golaha guurtay somalilan sida warkan uu mar kale ku faahfaahinaya cabdiqayr cabdiraxiin aadan siyaasiyiintan iyo odayaashan oo la magaca baxay golaha badbaadada somalilan ayaa la sheegay in ay gudbiyeen kol hore dacwadda ashtaka ah islamarkaana loo gudbiyey maxkamadda sare ee somalilan gudoomiyaha xubnahaasi madasha ee somalilan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inay nasiib darro tahay in maxkamadda sare ee somalilan ay diido in la gudbiyo dacwadda islamarkaana gebi ahaanba laga qaban waayo wax ayaabaha ay tabanayaan golaha guurtida somalilan ayuu sheegay in aysan sharci hadda ku joogin maadaama muddo xiloodkooda uu ilaaday dalkeennan jumhuuriyadda somalilan fursad aada u weyn buu haystaa markaynu aragno taariikhdeennii muddadaa kooban oo aynu wax noqon karno dal jiro noqon karno waa haddii aynu nidaamka iyo kala dambaynta iyo heshiisyada dhexdeenna ay ilaalinno waxaa jiray in muddadii dambe aanu maxkamadda u gudbinnay dacwad ka dhan ahayd dacwad ka dhan ahayd muddo kordhintii ay guurtii soo saartay ee bilaa sharciga ahayd waxaa dhacay maxkamadda markii aanu u gudbinnay dacwaddaasi inay nagu soo celisay oo ay diiday magaca madasha magacii madasha ayaanu bedelay annagoo muwaadiniin caadiya oo xaqayagii siyaasiga ahayd ee qof waloo somalilan deriba uu leeyahay ku doodayna ayaanu haddana mar labaad maxkamadda u gudbinnay maxkamaddu markii ay muddo haysay haddana way nagu soo celisay oo waxa weeye waa ay diiday dacwadaydii markii arrinkaanu iska aragnay dastoorkii aanu eegnay looyarkayagii la tashannay waxa aanu ka soo saaray bayaan bulshaweynta somalilan bal hanala eegto bayaankaasi iyo aragtida aanu anaku aanu ka aanu u aragno arrinkaasi iyo jawaabteeda ayaanu maanta halkan insha allahu tacaala aanu ka sii daynaynaa dadweynuhu maaragtay bal dheg ha u yeeshaan maxamed sal allahu aleyh wasalam waxaa maxkamaddu
xildhibaano ka tirsan baarlamaanka waddanka kenya ayaa dowladda kenya waddankaasi waxay ka dalbadeen in wasiirka wasaaradda amniga jubbaland loo gacan geliyo dowladda federaalka soomaaliya cabdicasiis siciid baarada warkan ha faahfaahiy cumar macalin oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto bariga magaalada mandheere ee dalka kenya ayaa u sheegay wargeyska dairy nation ee kasoo baxa dalka kenya in dowlada kenya looga baahan yahay inay magaalada mandheere ee dalka kenya ka saarto ciidamada uu wato wasiir jaran oo dhowaan kasoo baxsaday gacanta hay-adaha ammaanka dowlada federaalk soomaaliya sideed iyo labaatankii bishii janaayo ee bishii aynu soo dhaafnay cumar macalin oo ah xildhibaan laga soo doortay bariga magaalada mandheere ee dalka kenya oo la hadlay wargeyska dairy nation ee kasoo baxa dalka kenya ayaa yidhi ma garanayo waxa ay dowladeena ka faa-iideyso inay difaacdo dambiile la baadi goobayo waa in dowlada kenya ay soo xirtaa dambiilaha islamarkaana ay ku wareejisaa dowlada soomaaliya ama ay ka saartaa magaalada mandheera si loo ilaaliyo nabadda degmada xildhibaan cumar macalin ayaa u baaqay dowlada kenya inay soo xirto wasiir cabdirashiid jaran ama ay gebi ahaanba ka saarto magaalada mandheera islamarkaana ay ku wareejiso dowlada federaalk soomaaliya xildhibaan cumar macalin oo deegaan doorashadiisu ay tahay magaalada mandheere ee dalka kenya ayaa si kor looga hadlay arrimaha la xiriira in cabdirashiid jaran uu ku sugan yahay hotel ku yaala magaalada mandheera ee dalka kenya waxuuna wargeyska dairy nation ee kasoo baxa wadanka kenya u sheegay in dowlada kenya looga baahan yahay in si deg dega ay kaga saarto magaalada mandheere cabdirashiid janan iyo maleeshiyaadka uu wato isagaoo tilmaamay in dowlada kenya aysan waxba ka faa-iideynin inay difaacdo cabdirashiid janan oo dembiye caalamiya loo haysto islamarkaana dhowaan hay-adda xuquulsaanka ee qaramada midoobay ee amnesty international ay ka dalbatay dowlada kenya in si deg dega ay gacanta ugu soo dhigto cabdirashiid janan islamarkaana ay ku wareejiso hay-adaha ammaanka dowlada federaalk soomaaliya oo markii hore kasoo baxsaday wasiirka amniga maamulka jubbaland cabdirashiid janan ayaa dhowaan ka baxsaday gacanta hay-adaha ammaanka dowlada soomaaliya isagaoo gaaray magaalada kismaayo halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyey walow markii dambe uu gaaray magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya wargeyska daily nation oo soo xiganaya qof kamida dadka deegaanka oo ku nool magaalada mandheere ayaa sheegay inay jirto cabsi laga qabo in mar weliba iskahorimaad u dhexmari karo ciidamada maleeshiyaadka uu wato cabdirashiid janan iyo sidoo kale ciidamada dowlada federaalk soomaaliya oo iyagu ku sugan xadka wadamada soomaaliya iyo kenya mahadsana saaxiib shirkad cusub oo lagu magacaaba train trade ayaa maanta xafiisyo cusub ka furatay magaalada kismaayo ee caasimada kumeelgaarka maamulka jubbaland waxaa warkan faahfaahina cabdimashiid cabaas aadan munaasabadan lagu daafurayay shirkada ganacsiga oo ka shaqaysa sarifka lacagaha qalaad oo lagu magacaabo teran atrade ayaa laga daafuray kismaayo munaasabada daafurka ayaa waxaa ka soo qayb galay dad ka kala socday bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ugu horreeyaan ganacsatada kismaayo shirkadan oo xafiiskeeda ugu horreeya ka furtay kismaayo ayaa dadka u soo bandhigaysa qaabka ay dadka maalgashi ugu samaysan karaan ganacsiga loo yaqaano forex cabdiwahaab maxamed xasan waa mid ka mid ah madaxda shirkada atran trade technology waxa uu ka warbixiyey qaabka ay u shaqayso shirkadan iyo faa'iidada ay bulshada u leedahay
waxaan ka mid ahay maarata yani shirkada forex taran trade technology odayaasheeda ayaan ka mid ahay marka waxaan dee keennay magaalada kismaayo maanta ayaan daafurnay waxaana rajaynaynaa maarata inay si hufan ay ugu shaqayso dadweynaha ku nool magaalada kismaayo shirkadaas waxay ka shaqayn doontaa sarifka lacagaha qalaad oo loo yaqaano for exchange ay ka shaqayn doontaa haddii lahaydma kolley faa'iidada bulshada ay u leedahay waa de arrin aad iyo aad u badan waxay aad iyo aad ugu danaysaa dadka danyarta kuwa maaratan xoolo haystana way ka faa'iidaysanayaan waxaa weeye maaratan macnaha dhaqaale fiican baa ka soo gelaya qofku hawlo badan uun ugu dhididin ayuu heli doonaa haddii lahaydma nabadoon xamdi carabey xaraare oo ka mid ah nabadoonnada jubbaland ayaa soo dhoweeyey shirkadan kuna tilmaamay inay shaqo abuur u tahay dhallinyarada haatan soo koraya waa horumar maanta ayna horu haysanin haddaynu reer kismaayo nahay oo maanta ina soo gaadhay yarku wuxuu inoo sheegay konton sano ka hor inay meelaha qaarkood ka shaqayn jirtay marka aada iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu ilaahay maanta uu ina soo gaadhsiiyo boqolkiiba lixdan ma ahaan malaynayaa lacagta la helayo markaan ilaa xalay anoo xisaabtanahay marka waxaan rabnaa inaan lacageena meelaha iska helayaale dukaamadii iyo meelaha aynu iska dhigdhiganay ama akoonada iskaga jira aynu maaragtay aynu keensano aynu hadday ilaahay siisa tahay wiilasheena iyo gabdhaheena aynoo furay shirkadan fiican ee faa'iidada faraha badan laynoogu sheegay inaynu lacageena keensano aynu maaragtay meesha meel kaleo loo shaqo taga armaba garanayo meel kaleo loo shaqo tago waa shaqatag lacagtii lacagtii shaqataga lagu qaadanayay bay lacagtii lacagta meesha ku jirta waa lacag aad u fara badan aad lacag u fara badan waaye lacag kun dollar baa saddex boqol bishii yeelaysaa baa yidhi waa sida markaan anigu aaradda sii aan sii xisaabiyey kun dollar yaa soddon beri saddex boqol oo dollar ku helaysaa weligay maala arag taas oo kale marka aad baan usoo dhawaynaynaa aad iyo aad baan usoo dhawaynaynaa insha allahu tacaala lacagaana la soo orda assalaamu calaykum waraxmatullah sacdiya xuseen maxamed waa mid ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo waxa ay bogaadisay barnaamijkan kuna tilmaamtay mid faa'iido u leh bulshada bismillaah magacaygu waa xaliima sacdiyo waxaan ka mid ahay kasoo qaybgalayaashii maanta barnaamijkii daafurka ahaa ee lagu qabtay magaalada kismaayo tarantared technology oo ku magac dheer forex run ahaantii barnaamijkaas waa barnaamij horumar u leh bulshadeenada soomaaliyeed gaar ahaan magaalada kismaayo waa barnaamij u baahan in laga faa'iidaysto waana barnaamij aan aada u soo dhaweyneyno oo aan dooneyno inaan ka faa'iidaysano barnaamijkan wuxuu bilowday sanadii kun sagaal boqol iyo siddeetankii wuxuu jiraa muddo konton sano ah oo caalamka looga shaqaysanayay konton sano kadib wuu kismaayo soo gaaray laakiin wixii soo daahan bay kheyr ku jiraan bay dhihi jireen soomaali waxaan rajeyneynaa inaan ka qayb qaadano oo aan ganacsigaas bilowno waa ganacsi si tartiiba gurigaaga uga shaqaysanaysid si online ah dad badan oo soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo biirayay shirkadaha ka shaqeeya sarifka lacagaha qalaad ee habka online-ka lagu kala iibsado cabdilmajiid cabaas aadan fantastic radio cadaado kismaayo
waa maasanta saaxiib warkaas wuxuu dameeyey warka duuraad la socotaa radio cadaado intaana warkana warkaxeedubu kulma doona duhur wanaagsan